haatana gobolka gado wararka ka imanaya gobolka gado ayaa sheegaya in shalay ilaa xalay ay dagaal ka socdeen deegaanka faafaxdhuun oo toddobaatan kilomitir u jirta degmada baardheere haddaba si aan faahfaahin dheeraada u ogaano dagaalkaasi xalay ilaa shalay socday iyo weliba khasaaraha ka dhashay ayaa waxaa haatan khadka taleefonka si toosa ugu jira korneyl maxamed faarax daahir oo ah afhayeenka ciidamada dowladda soomaaliya n korneyl faarax waxaan rajaynayaa inaad imaqlaysid waa gartay bal faahfaahin waxaad naga siisaa dagaalkan faafaxdhuun ka dhacay shalay ilaa xalay waxaad kala socota dagaalkan cidduu dhex maray iyo khasaare hadday jiraan uu dagaalkani sababay
haddi casho waa mahadsan tahay dagaalka lama soconle waa ogaal baan ka nahay waxa waaye barnaamijka dagaalka qaybihii saddexaada hadda marayna oo gobolada shubooyinka iyo gedo marka waxaan kuu caddaynayaa oo shalay tobankii saac oo galabnimo waxay soo weerareen tuulada faafxadhuun oo baadleer todobaatan kilomitr u jirta maantana ciidamadalanaa weerar meel labaatan iyo shan kilomitr u jirta degmadaas sidoo xagga degmada xagal ah labada dagaalba way dhexeen shalay galabtii iyo maanta labadaba marka mid waliba barnaamijyada anaga guul aan ka gaarnay runtii si fiican buuna intaba intaan ogahay ay nimankaasi ugu naafteen waa gartay marka guul baan ka gaarnay markaad tiraahid iyaguna ay guulo sheegtaan dabcan waxaa halkaasi ka muuqanaya in labadii dhinacba ay guulo sheeganayaan laakiin adigu intaad og tahay dagaaladani khasaaraha uu dhaliyey hadday noqon lahayd dhinaciina dhinacooda iyo weliba dad rayida hadday jiraan
horta runtii dagaal marka guud ahaan la fiiriyo o dhan khasaaro u mooyaane faa'iido badan ani inay ku jirto uma malaynayo laakiin waxaan ku cadaynayaa labadaa dagaal mid waliba si kooban haddaan uga hadlo midkaa faafxadhuun shalay tobankii galabnimay soo weerareen magaalada faafxadhuun iyagaa soo weeraray hal saac iyo bar habeennimana laisku gaaray saraakiisha iyada aagga horena waxay ii caddeeyeen tirada ay hayaan xaqiiqada hadda maydkooda meesha yaallo sideed iyo labaatan qof bay igu sheegeen annaga xagga iyagana saddex askarina waa naga dhimatay ilaa afar kalena waa naga dhaawacneen maxaa waaye ciidanka waa garan kartaa markuu difaac iyo weerar kaliya waa khasaaro kala badnaan kara ciidamada ciidamada bayskooda joogo difaac ku jiray ahaayeen marka midkaasi sidaasaa yay u caddahay kan kale ee maanta ka dhacay magaalada afmadow agteeda oo la yidhaha fanqal ciidamada iyadu waxay ku dileen tiro sideed gaaraysa waxayna ku furteen ilaa toddoba qori nin dhaawacana waa soo qabteen ciidanka toddoba sideeddaas inay dileenna waxaa kamid ah taliyihii bartaas u joogay shabaabka arrintaasna waa kuu cadaynaya xaqiiqadeeda midka dhaawaciiyo qubka aan ka furanayna media waa usoo bandhigi doonaa marka cabdicaiis arrintaas saas waaye waa gartay marka rayid markaad eegto deegaanadan lagu dagaalamay wax rayid oo khasaaro uu ka soo gaaray ma jira aan ahayn dhinacyada dagaalamay
maya maya sababto a waxa waaye labada meeloodba horta tan tuulada faafxadhow runtii dagaal ballaaran buu ahaa laakiin fadliga ilaahay wakti waxay dadku ay ay afur iyo isu diyaarinayaan nin weliba gurigiisa uu joogo dadka soomaaliduna dagaalka way la qabsadeen marka runtii waa waa ka baqayn inuu khasaare ka yimaado midka laakiin fadliga ilaahay wax khasaare shacabka soo gaaray ma jiro meeshan kalena waxay bas iyaga khaas ahaan u degan yihiin oo ah midka maalmahan dambe degmada eriyadaas mada weerarada yaryaraa ee ku dhubo ka dagaalada ay sameynayeen ay kasoo ay kasoo sameynayeen marka saana horaa jiray markii aan saankii xaqiijinayna ciidamada saaka ku duulay runtiina way soo afjareen barnaamijkaas si aad iyo aada u qurux badan bay ciidanku kusoo ku tageen labada meeloodba waa gartay marka iminka markaad eegto xaaladdu siday tahay iyo halka la kala joogo maxaad nooga sheegi kartaa
hadda casiis waxaan ku caddaynayaa nimankan hadda khawaarijtii guud ahaanba dagaalkoodu uu ka baxay facekii dagaalka ahaa oo oo yacni weji ka weji ahaa waxaa waay hadda ciidamada ee dagaalka aan kuu sheegayo ka dhacay tuulada faafxadhuun ciidamada iyo baardheer waxay u jirta sideed iyo labaatan kilomitr meel u jirta faafxadhuunna baardheer waxay u jirtaa toddobaatan kilomitr waxaad garan kartaa marka dhulka soomaaliya waa dhul iska midiya meelo badan uu ka furan yahay marka runtii si badan ay dhulka ugu baabaasay laakiin awood maanta khatara malaha aan isleeyahay waa iyaguna waa sii daciifayaan ciidamadana waa sii xoogeysanayaan marka runtii dagaal waa jira laakiin waxaan isleeyahay hadda qaybihii ugu dambeeyay dagaalku iyuu marayaa waa tahay aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa korneyl maxamed faarax daahir afhayeenka ciidamada dowladda soomaaliya oo ka waramayey dagaalo shalay ilaa xalay ka socday deegaanka faahfaxdhuun oo toddobaatan kilomitir u jirta degmada baardheere ee gobolka gado